barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
waa duhur jimcaha bisha abriilla waa shan iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaana naga dhigay idaacaddeeda duhurnimaan idhaahdee waxa aa halkan si wada jir idinka daadahaynaya caashe ibraahim aadan caashe cud iyo anaa ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah bal ka waran adiga oo doonaya in lagu tilmaamo haddii sidan lagugu yidhaahdo maxaad ka fahmi lahayd xataa waxaan maray dhul dee dagaalku ila maray oo aan tilmaanta lay tilmaamayaba aan aanan garan oo dhul saxaara ah oo diqi biyaan isku hesho oo layleeyahay faankaan kaaful addogu ku tilmaamay waaraqa ka dhac xoogga raac haddaadka haw jooqin dhagaxmadooga faadhasi garbaalasoo ma joogti ilaahay sow yaar kuu keeni maayo
malaha qaarkood waxaad u qaadan lahayd caashe in afaf kale lagu hadlayo laakiin af soomaali ayaa lagugu tilmaamaya macnaha tilmaantaasina waxay ka dhigan tahay inuu yidha war halkan mar goodankan u dhac buuraha iyo meesha sanaa gaa raac buuraha yaryarna isku duug doox waa uu ballaalan yahay soo dhawaysanin meerabalahay waadigaa jooga inuu yidhahdaan doonin
dhinaca heesahana barnaamijka dhallinyarada maanta kama marna haradkeegu suu rago gabowgan diidayaa anun gaadhin gurigeygii masirintuu i galo walgashoon hudada kami waayana ma rabo waaw heestaasina goordho ayaan dhegaystayaashaheena iyo weliba qodobo kale oo xiisa leh marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mid ah warkii dunida
musharaxiinta madaxtinimada xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka ee senatarka laga soo doorto gobolka vermont ee sanders iyo xogayihii hore ee arrimaha dibadda hillary clinton ayaa xalay dood ay ku dhex martay magaalada new york ka hor inta aan gobolkaasi toddobaadka soo socdaani ka dhicin tartanka horudhaca ee xisbigaasi labada mas-uul ayaa hadalla adag isku weydaarsaday doodoodii xalay taasoo midba uu kan kale su-aalo ku weydiinayay sanders oo dhowaan sheegay in clinton aanay u qalmin inay madaxweyne noqoto ayaa khamiistii xalay sheegay in hillary ay leedahay khibrad ay ku qaban karto xilka madaxweynenimada laakiin uu su-aal ka keenay sida ay wax u qiimayso clinton ayaa ku eedeysay sanders in uu wado inuu iyada been ka sheego waxaana ay sheegtay in dadka reer new york ay laba goor iyada u doorteen inay noqoto senator madaxweyne obamana uu u magacaabay in ay noqoto xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan kuuriyada waqooyi ayaa ku guuldarraysatay inay tijaabiso gantaal nooca riddada dhexe ah maanta oo jimco ah waxaana dadka siyaasadda faalleeya ay sheegayaan inaanay taasi ka dhignayn wejigabax soo food saaray awoodda militari ee dalkaas hase ahaatee ay qayb ka tahay xilliyada lagu howlan yahay horumarinta hubka waxgumaada waxaa jira walaac isa sii taraya oo la xidhiidha awoodda gantaalada nukliyarka xambaara ee kuuriyada waqooyi xilli dalkaasi uu hanjabaado kala duwan u jeedinayo dalalka ay deriska yihiin sida kuuriyada koonfureed iyo jabaan iyo weliba xataa dalkan maraykanka
mar kale duhur wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan ismaaciil hay caasha barnaamijka qaybihiisa kale waa inaan gudaha ugu dhaadhacnaa waxaan kuu hayaa n eh, sheekooyin kala duwan oo qaarkood afka soomaaliga ku saabsan yahay hay waxaa jira n in badan waxaa la yidhaahdaa afku marka magaalada la joogo ayaa la yidhahdaa af afka ajanabiga ah ayaa saameyn badan ku yeeshay ku badan ku badan ilaba waa magaalo waa la wada joogaa dhinaca miyiga laftigiisa ayaa laleeyahay ereyo aanad fahmi karin ha ayaa jira marka ereyadaasi malaha waa kuwii asalka ahaa waa oon kuwo- magaalada soo gaarin oon malaha suudkii qaadan qaarkood waa ereyo aadoo culus qaarkood waxaa laga yaabaa deegaankaas inay ku kooban yihiin waa gartay oo deegaanada miyiga laftigooda ayaa kala durugsan Hay.
marka haddeer n abwaandeyrwa aynu dhowr jeer sii deynay toddobaadkan oo kale toddobaadkan wuxuu ka sheekeynayaa sheeko la mida n af soomaaliga oo la tilmaamaysa Hay.
iyo sida ay isu fahmi waayeen marka wuxuu rabay in la tilmaamo tilmaantii inuu fahmaa ku adkaatay aad iyo aad iyo sidoo kale wuxuu ka sheekeynayaa london ha isagu hargeysa iskaga noolaa halkiisaasu nolol firiya ku haystee macnaa madax bannaan london baa la geeyey konton habeen buu ku maqnaa hay konton keliya konton habeen soo keliya noqda kadib wuu soo noqday hay marka wuxuu ka sheekeynayaa wixii uu soo arkay hay iyo waayihii nololeed halka ka malaha jira.
dunidai ciriiri ku noqotay aad iyo waxa koowaadu ka sheekeeyey wey ka marka ibraahim xirsi hurre oo ku magac dheer deerwaa waxaa la sheekaystay barkhad maxamuud kaariye
waayuhu waa macallinka nolosha waxaana inta badan dadku ku asteeyaan tagtadooda wixii soo maray taariikh ay ka waaye sheekoodaan dhegayste weligaa adigoo ka lumid jihadii aad u socotay ma weydiisay qof inuu ku tilmaamo idinkoo af soomaali ku wada hadlaya haddana ma isfahmi weydeen waxay ku dhacday oo inooga warramaya abwaan ibraahim xirsi hurre oo loo yaqaano deerwaa oo intiinii la socotay barnaamijyadii hore aan idinku soo gudbinay waraysigiisa qaybo ka mid ah xataa waxaan maray dhul dee dagaalku ila maray oo aan tilmaanta lay tilmaamayaba aan aanan garan oo dhul saxaaro ah oo diqi biyaan isku hesho oo layleeyahay faankan kaa ful adagu ku tilmaamay waaraqa ka dhac xoogga raac haddaadka haw tuuqin dhagaxmadooga faadhasi garbaala soo ma joogtid ilaahay soo biyaar kuu keeni maayo horta taasu macnihii waxa weeyaan habtilmaanta dadka qaar ay bixinayaan haa waa haddana waa haween tilmaam weyn oo dee ninka aan wax aan ku- waxba ku dhinayn wuxuu ku leeyahy godankan inuu dhacay buu ku leeyahy godankan ee xoogga raac waa sanaag dhagax madow faalisi buuraha isku jab weeyaan caddaadka hawshu waxa weyn dooxyada ka hor midaha soo dhawaysan garbeela soo ma joogtid markaa meeshuu ii tilmaamayay weyn adigu maxaad u taqaani maxaad doonaysa inuu ku dhahdo inuu yidhaa war halkan mar godankan u dhac buuraha yar- meesha sanaa gaa raac buuraha yaryarna isku duug dooxu waa uu ballaaran yahay soo dhawaysan meerabalaye waaligaa jooga inuu yidhahdaan doonay qasab baan da ku baran bilyaa shan tucsan dee gaboon ku aaban koy oon soconayay horta taas waa tii magaalata xagga mushkulaha igu yaabadnay tii igu yaabka badnayda kalena walaahida dhoofkan u dambeeye aan tegay oo dhan- aan joogay kontanka habeen ayaabaan arkay waayahay waxaad tagtay yurub waxyaabaad ku aragtay maxaa ka mid ah waxyaabaha aan la yaabeen ku arkay horta anigu mayna wafdi ku soo maro mise nool ahaanteed way igu adagtay meel horta ku noolaan karaya may ahayn kuma noolaan kartid kuma noolaan karo sababtuna sababta waxa weyn wa anigu dee i- waxaan dareemay cidhiidhi xagga cirka wax kaaga socdaan dhulka baraf kaaga socdo meelaad saas u kala bixisa aanad helahayn in- cid- waxaan kuli waa meel aad u adag tahay runtii way igu adagto ilaahay igu- igu ogi waxa kale ku sheegay haddaba waxyaabaha igu yaabka badnaa ee aan deen ka arkay waxaa ka mid ah saddex xaalo waan kuu soo gaabinayaa nimaanu isgaranno dadkii inaga tegaya oo le carruur imsaad loo imsaad sagaal oo le niyo wallaahi sooma barinin karno anna wilis baan degan igo haw jool bay degan yihinoo si gabadha aan isu qabanaynayo hawtayn xaafadda ma geli karo macni laba xaafadood bay kala deganaayeen mubaarka asigoo xaafadda waa laga mamnuucay baa carruurta joogto waxaa ka mamnuucay united shirkisay dowladda ka mamnuucday ui waxaan arkaysay nin qorigii layihi waa laga qaaday nin geer waa laga qaaday dee nin carruurtii laga qaaday halkaasaad ku soo aragtay halkaasaan ku soo arkay waxaa kaloon arkay oon gaalada lafteeda ku arkay ee qof ilmihii uu dhalay waa gaalada ay yaray uu dhaamo dee ilmihii uu dhashtay toban jir markuu gaala intaa qaras kaga baxayey dib u arki maayo dabna aygan yar baa waa aygan wada ay wadastaan ayaa waxaa tusaya hudheelka dhakhtarka ugu yeeraya oo silanaya oo halkan dee ilmo ahiisa qofku ay u dhaam ay u dhaamaan ayigaa u dhaama ilmaha u dhalay waan arkay ibraahim xirsi hurre dadka qaar baa halkaa kusii socda dhalinyar badan baa usii socotoole ama tahriibaya oo silic iyo dhib u maraya halkaad soo aragtay kuwa iyaga maxaad odhan layd waxaan u malaynayaa anigu beri lawato nin nin baa cimsanayaho oo halkan hoolan waaweyn ku lahoo tegey ayaa muddo ogaaday oo anigu wuxuu imika isagu haysto sagaal meelood markaa laga meelahaan haddaan haysto maan tageen la dhanna qofku markuu tago unbuu is ogaan doonaa intaasoo bilyado halkaa joogta derwaayo waxaad ku beegantay wakhtigii jaadka laga joojiyey ingiriiska En, arrintaa ma dareenta dee haayo waan dareemo waxaan arkay waxaan arkay dhowr kun oo qaas ka shaqayn jiray in isku ilowday iyo intii iibinaysaba ayaan arkay anigu markaa dadkaas waxaa cabsida labaad ee dadkaas sii haysa waxa weeye qofkii halkan iska iman lahaaba waxaabuu ka shakisan yahay dee dadkii waa ku soo kacaya oo hotuunkii wallaahi bilaahi tallaahi cabsi baa haysa dadkaa oo maxaad la tegi dabeedna marka waariye habarsaa balcag kaala soo heshay eedaan xag kaala soo heshay wuu waalanaya nin waliba wuxuu igu yidhi ba meeshaa ag ma nin baa toban kun oo dollar intuu helo halkaa imanaya bay kuu leeyihi waay gebagabada dhalinyarta u socota iyo dadka halkaa jooga waa dhalinyartu laba fariin arrimood wallaahi dee dhalinyartu dee mid baaba daaradoodii loo xaraashaya dabeedna dee xaaladda adag iyo daaradii oo la xaraashay ayaa dabeedna ninkii baa t v laga soo isagoo heesaya ninkaagaa isqaloocinaya daarad baan hadda ku xaraashay kow dee ha waxa ayaan oran lahay muddo waalidkood hay talow ma og yahay ninkaasu inuu aabbihii cidlo taagay iyo isaga daarad loo xaraashay markuu idma gafiibay haysta tan markii inanku uu guursanayana reer buu qaras garaynaya xididnimuu xumaynaya war inanku dee waa iyo inantuba waa inay guursadaan dee qo- reer degayo ay ku nagaadaan waa inay isguursadaan oo dee ay isbartaan oo ay isku nagaadaan markaasa marka waxaan leeyahay jacayl ka yara fudud ee maalinta qura la isku arkayo daha la iska dayo aad iyo aad baad umahadsan tahay ibraahim xirsi hurre oo loo yaqaano deerwa waxaan kula kulmay magaalada hargeysa aad iyo aad baad umahadsan tahay deerwa
aad buu mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariye oo waraysigaasi la yeeshay ibraahim xirsi hurre deeruwaa wuxuuna fariinta ugu dambaysa ka dhigay jacaylka fudud ee aan magaranaysaa guriga aadka u dhisayn haa ee kala tagga fudud keenaya taasaan garan waaye waxa weeye maantaynu is arkayna haddaynu doonno baraha isgaadhsiinta bulshadaynu iska arkayna marka waa wax aad loo marka fudeeyey.
labadii qof markay is arkaan maalintaas is- eh, wuu kalgacal dhex maraya hay markuu dhex maro waxaa laga yaaba maalmo gudahood labadii qof inay ku kala tagaan
mataqaanaa sababta haye waxaan dhihi jirnay een, soomaalida ba tiraahdaa wixii fudayd kugu soo gala fudayd bay kaaga baxaan tuu ka hadlaya ka digayaa waata marka marka haddii inta lasoo kor hor fadhiisto mo- ama mobiilkaagii ama kombiyuutarka adoo hor fadhiya aad maantana qof la sheekaysanayso iyo waxaad qiyaastaa marka aad xaafado ka tallowdo oo weliba xaafadii ay ku xafiddo inaad xilligaad sii marto xilligaad soo marto oo weliba aad een, kaabad fadhiistid oo roob badan kugu da-o dhaxani ku hesho oo oo oo oo weliba dadka qaarna ay saacaddii kaa dhigtaan hebel wuu maray saacaddii laga dhigto
alla maxaa waxa- waxyaabo badan baa loo soo joogay caashay aad iyo aad deerwaa balintaas aanu ku dhaafno sheekadiisa qayb kalena malaha way soo socotaa ismaaciil oo toddobaadyada soo socda weli waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaana cabdulaahi cali oo ah gabar dhallinyaro ah waxay gabdhaha ku sugan magaalada laascaanood ismaaciilow ay bartaa xirfad ay ku shaqaystaan waxaanay bartaa gabdhahaasi sida cilaanka ama xidhnaha loo saaro iyo sida dumarka loo qurxiyo marka waa shaqo fudud oo dumarka inta badanna ay qaban karaan weliba kuwa xaafadaha jooga nooc walba dumar ah lacag badanna oo laga sameynaya lacag badanna waa laga sababtoo ah gabar walba inay isqurxisay rabtaa tii aroos tegaysa aday kusoo maraysaa tii xaflad leh marka waa shaqo buumin ah oo suuqiisa u xaami yahay haddana si fudud gabdhuhu ay ku baran karaan aad bay u fikirtay inantaas aad bay u fikirtay marka waa laga aflaxay wax- gabadhan weliba waxaa jecel baa laleeyahay een, gabdhaha jooga magaalada laascaanood waxaana ay xirfadaasi bartay ilaa iyo siddeetan gabdhaha balqaya siddeetan gabdhood oo magaalo aad kusii daysay oo aad xirfado kala duwan aad bartay oo maalinta ugu yaraata laga yaabo inay maaragtay ugu yaraan inay dabka shidan karto aad iyo aad marka aad waa iyo aad.
howl culus gabadhan waxay magaalada laascaanood ku kulmeen wariyaha v o a cabdikariin olol
ayaan cabdulaahi cali ayaa waxay iga sheekaysay waxyaabaha ku kalifay inay ka shaqayso ah, qurxinta iyo hagaajinta iyo inay hablaha u tababarto inay noloshooda dabaraan waxaan horta anigu kow ka bartay een, xirfadda qurxinta dumarka ayaan bartay sida cilaanka loo mariyo een, ama timaha loo dhiso oo kale iyo adigu qurxinta dumarka oo dhan Een, qurxinta dumarka waxaan bartay anigoo aad u yar waxaan joogay hargeysa waxa een, aan ku bartay iyadoo aan cidi ogeynba maalin maalmaha ka mid a waxa la xayeysiiyey meel laga baranayo lo- lo- soo bandhigaysa in lagu barto qurxinta dumarka bit saalonka waan ka qayb galay meeshii waan tegey reerkayagii iima ogola inaan barto een, waxaan ahayn iskuul waxaan sameeyey een, anigu dadaal aan keligay leeyahay lacag baa layga qaadi jiray inaan lacagtan saacahayga ka ururiyo iyo lacagta basraaca lay siiyo alxamdulilah waan ku guuleystay waan bartay xirfadii markii aan bartay gobolkii markaa aad bay ugu yaraayeen wadankeena een, qurxinta dumarku Een, meelo koobkooban baa ka jiray meelahana dadka iska leh baa ka shaqayn jiray waxaan ka tegay een, wadanka waxaan aaday wadanka sacuudigaan aaday markaan joogay muddo kooban anoon afkii garanayn baa waxaa yaalaba hal shaqo oo shaqada gabdha gabadha waxay qabanaysaa waa khadaamadoo keliyaata markaa islaan eedada ayaan u tegay waxaan ku uhi waxaan rabaa meel aan ka shaqeeyo oo koofeera eedaday waxay igu tiri sidee baad u shaqayn karaysaa afba ma garanay side adigu markaan hadalkii kadib waa islaanta way i geysay meeshii koofeerka Een, waxaa laygu yiri sidee baad u shaqaynaysaa waxaa la tusay buug majalada waxaan uga socdaa haddii aanad een, jaamacad ka soo baxdo waad shaqo waad waayi kartaa haddii aad een, sidato een, de- shahaado aad u sarreysa ama digrii oo kale aad shaqo waad waayi kartaa laakiin anigu waxaan shaqo galay anaan afkiiba garanaynba oo in magacayga laygu yeedhayo in lay caayayo in kale aanan kala garanayn baan shaqo galay majaladii baa lay tusay buuggii waxaa laygu yiri naqshadaa samee waan sameeyey muddo ayaan ku shaqaynayay sidii alxamdulilah afkii waan iska bartay laakiin wadankii waa nacay oo waxaan dareemay ciriiri inaan dhib ku jiro oo aanan wadankayagii joogin waayo ta dadka ii wanaajisa ee i wanaajisaba waxay odhan jirtay yaa binti aswad marka waxay igu noqotay nolol aad u adag waxaan een, go-aansaday inaan wixii aan qarash aan shaqaystay inaan alaab siisto waddankaygina aan ku noqdo alxamdulilah waddankii waan ku soo noqday waxaan ka furtay een, magaaladan laascaanood baan meel ka furtay waxaan sameeyey karti inaan hablo badan gobolka u soo saaro alxamdulilah waan ku guuleystay een, hablihii waan tababaray hablihii aan tababaray hadda waxaan hablo tababaray siddeetan iyo shan gabdhood haddana sidii baan gacanta ugu hayaa waan wadaa hadda meesha qudheeda waxaa sii tababara oo ka shaqeeya oo maamulkiiga la wareegay gabdhihiaan anigu tababaray Een, gabdhihii wax way garanayaan laakiin mid baa carqabad baa haysata qalab ay hara ugu maraan ma haystaan waxay ku shaqaystaan oo dhaqaale ah oo maalgelinana ma haystaan marka waxaan aad u dadweynaha ugu sheegayaa in hablaha laga caawiyo oo haddii la awoodo xataa ayagu marmar waxay sameeyaan inay sheergareeyaan lixlix oo kale ay meel yaroo cillaanka oo kale ay ku mariyaan way leeyihiinoo way- way- way mariyaan aan bulshadeena maxay taleeyaan ugu baaqayaa inay gabdhaha wax la qabtaan waayo maaha maxay taleeyihiin waxaa jira gabdho badan oon reerahoodu dhaqaaleba heli jirinin oo reerahooda ka biila waxaa jira mid inan inan dee guri agoonba lagu yahay ka timi oo reerkoodii maanta iyadu damaanadooda qaaday waxaa jira qaar aan waxbarashadaba heli jirin oo maanta wax bartaa oo waayo gacantooda xirfadii waxay u taqaano gelina way shaqaystaan gelina waxbay bartaan ama saacadahay wax soo barayaan mooyo inta kale way shaqaystaan marka aad waxaan ugu boorinayaa bulshadeena inay maxay tale gabdhaha garab qabtaan Ah, sidoo kale nafise axmed maxamed ayaa waxay ka mid tahay habliha dhalinyarada ah ee sida weyn u barta xirfadaha kala duwan ee magaalada laascanood gaar ahaan ah, kuwa lagu qurxiyo haweenka nafiso ayaa waxay iga sheekaysay inay qoyskeeda iyadoo ay ka caawiso farsamadan ay baratay Een, waxaan waxaan bartay farsamada gacanta Een, waxay bartay macalimadeyda ayaan cabdilaahi cali oo aan aad iyo aada ugu mahadcelinayo Een, haatan waa run qoyskayga anigaa u shaqeeya Een, hadda ka hor intii aanan farsamada gacanta baran ama aanan soo gelin meesha Een, meelahaasaan iska wareegi jiray ama wax shaqo ah iyo igumaysan jirin Een, in aan shaqaysto ama igumaysan jirin inaan een, wax barto laakiinse waxaan ka helay xirfad aada iyo aada u wacan Een, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waan shaqaystaa qoyskayga iyo reerkaygana aad baan u kaafiyey maxaa kuugu xiisaa badnaa intaad ku jirtay barashadan waxaa iigu xiiso badnayd maalintii aan caruusad dhisay waad maqli jirtay ee gabadha waa in la dhisaa waxaa loo xidhaa bal ka waran markii adigu aada shaqadaa gashay Een, waa midda keliya aan anigu la yaabay Een, mana aaminsanayn waxbaad dhisi karaysaa ama waxay kuu noqonaysaa wax horumara laakiinse waa sheekada aan aadna ugu farxay aadna ula yaabay aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol oo ayaan cabdulaahi cali iyo hablaha ay wax bartayba laascaanood ku waraystay cashay dhinacii heesaha ayaynu aadaynaa prince istahil heesay qaado hayla guursan la idhaahdo balaan dhegaysana ismaaciilow heestaasi war badan baa iga soo baxay
karadkeegu suu rabo gabow baan diidayaa anun gaadhin gurigeygii masirintuu i galo galgashoon hudada kami waayana ma rabo garadkaygu suu rabo gabow baan diidayaa anun gaadhin gurigeygii masirintuu i
haye haye maxaa kaga baxay horta garoobnimona way ka qaylayso waxay leedahay halkaas horta ha ii dirin kow haye hana ila guursan haye marka haddii lala guursadana aysan rabin haye sababta afar garoobnimona ay ka baqayso horta waa hawl baa taalla afar miyan caashay dee hablo kala fursad inan sugayay oo afartu waa intay ku andacodaan wiilasha ismaaciilow haye markay rabaan inay iska labeeyaan oo saddexeeyaan oo afreeyaan Hmm, markaas waxay kuusoo qaataan aayad qabyay soo qaadanayaan oo qaybtii dambe ay ka reebaan haye laakiin hadda oo waaba qaybta la- dambe hadda waaba la tilmaamayso dalacay cadaaladda cadaaladii iyo haddaadan ku fillayn oo dhinac walba aadan aad isku dheelitiri karin halkaas inaad isaga koobnaataan la- aa- aa- laakiin aa- la inta faraya.
inta cadaaladda samayn karaysaan ka hadlaya anigu Laak- laakiin hadda ragga wayba soo dhigteen Haye.
hay la guursan bay taagan tahay soo maha Ha, inta lala guursadaa weliba gurigii lala soo dejiyaa marka marka waa halkay soomaalida dhihi jirtay een, nin dallacay dad kuma jiro ducaalaba guriga diid islaam baa laga hayaa
waa sheeko dheer caashay haddayna hanay een, prince istaahil iyo heesta hayla guursantaas kaga nimaadno axmed cali sheekh iyo dhinacii ciyaaraha
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha brimier liiga dalka ingiriiska ayaa garsoore kevin freyn waxa ay ka joojiyeen inuu garsoore ka noqdo ciyaarta kooxda tottenham ee maalinta isniinta la yeelan doonta kooxda stoke city ayadoo sababtuna lagu sheegay in uu taageere u yahay kooxda hogaaminaysa horyaalka dalka ingiriiska leicester city garsoore kevin freyn ayaa waxa uu degan yahay magaalada leicester city waxaana kooxda tottenham oo la ciyaaraysa stoke city ay tahay kooxda kaalinta labaad kaga jirta horyaalka dalka ingiriiska oo ku soo xigta naadiga leicester city taasi oo keentay cabsi ah in laga yaabo in uu ka eexdo kooxda tottenham maadaama uu taageero kooxda leicester city war qoraal ah oo ka soo baxay guddiga garsoorayaasha ee brimier liiga ayaa waxaa lagu yidhi waxa aynu dareennay muhiimadda ciyaartan ay leedahay iyo inaynu ka dheeraanno su'aalaha ka dhalan kara go'aannada uu qaadanayo garsoore kevin fren sidaa darteedna waxa aynu ka beddelnay ciyaartan ciyaartan ayaa waxaa iminka garsoore ka noqon doona neil swarbick oo ka soo jeeda magaalada briston oo markii hore lagu waday inuu garsoore ka noqdo ciyaarta dhex maraysa kooxaha newcastle iyo manchester city oo iyana dhacaysa talaadada dhinaca kale brofesor wax ka dhiga jaamacadda harvard ee dalka maraykanka oo ay shaqaalaysiisay xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa ayaa waxa uu soo jeediyey in sida ugu wanaagsan ee lagu horumarin karo xuquuqda aadamaha ee dalal badan oo caalamka ka mid a ay tahay in fifa ay tallaabo ka qaado dalalka martigelinaya koobka adduunka haddii lagu helo in ay fuliyeen xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha ninkan oo lagu magacaabo john ruji ayaa waxa uu horey ula shaqeeyey qaramada midoobay waxaana warbixin uu soo saaray oo fiifa ay codsato uu ku sheegay in ay tahay muhiim in fiifa ay tallaabo qaado arrintan waxa ay jawaab u tahay markii ay soo baxeen eedeymo ka dhan ah dalka qatar oo sannadda martigelin doona koobka adduunka kaasi oo lagu eedeeyey in xadgudubyo xuquuqda aadamaha ay kula kacaan shaqaalaha dhisaya garoommada xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi ugu talagalay in lagu martigeliyo koobka adduunka qoraalkiisa ayaa waxa uu ku yidhi marka fiifa ay haysato fursad ay xuquuqda aadanaha caalamka ku hormariso waa inay sidaas samaysaa dal kasta oo lagu helo in uu xuquuqda aadamaha xadgudub ka galay waa in laga joojiyaa martigelinta koobka adduunka ugu dambayntiina guddiga caalamiga ah ee xidhiirada kubadda cagta adduunka ee marka magaciisa lasoo gaabay loo yaqaano i f a b ayaa waxa uu daabacay go'aanno ku saabsan in isbeddello lagu samayn doono xeerarka kubadda cagta adduunka lagu maamulo marka ciyaaruhu ay dhacayaan go'aannada cusub ayaa waxaa ka mid ah in la beddelo ciqaabta loogu magacdaray ciqaabta saddexleyd ah taasi oo macnaheedu uu yahay haddii ciyaaryahan uu isku dayo inuu ka hor istaago ciyaaryahan kale fursad uu gool ku dhalin karo in markaasi la siiyo calaamadda casaanka ah sidoo kalena laga dhigo rigoore ayadoo sidoo kalena la ganaaxi doono kadib kulankaasi si kastaba sharciga cusub ee guddigan uu soo saaraya iminka wuxuu dhigayaa haddii ciyaaryahan uu si aan ku talagal ahayn u hor istaago fursad gool lagu dhalin karo in markaasi aan garoonka laga saarin taa beddelkeedna la siiyo oo keliya calaamadda huruudda ah xubintii cayaarahana waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh haatanna waa heesta raxmad iyo codadka xasan aadan samatar iyo xaliime khaliif magool
luqdiyoodigna qaba qaadayo ka dhexiyey ilahay qaysiyo xariir luqdiyo idmaan kaba qaadayo ka dhexiyey ilahay qaysiyo xariir ramashiidu indhaa wayuu roontahe mii aan rabaa ramashiidu indhaa wayuu roontahe mii aan rabaa raxadii adduunka reeraan yagleele raxadii adduunka reeraan yagleele labadii isku raysiyo isku ruux ma noqona raxadii adduunka reeraan yagleele raxadii adduunka reeraan yagleele labadii isku raysiyo isku ruux ma noqona
codadkaasi samatar iyo magool ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga e v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.